رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرك وزارة عاصمتك صاحبك سليمان وزيرك وزارة وشراء صاحبك قريب آه حلبان عبد الله عبد الله عبد magacaas uu halkan ugu baxay barasaadka gobolka gabiley iyo mayrka degmada tuujaale gudoomiyaha guddida samafalka iyo horumarinta ee degmada tugojaale mas-uuliyiinta kala duwan iyo dadka qiimaha akhyaarta ah saxaafadda dadka ay maanta dabaysha iyo siigada tugojaale ku dhacayso ama siig ama sanbilxati ama siiga kuqaaday aada iyo aad baan dhammaantiin salaamaya runtii mar kale farxad weyn weyn bay inoo tahay inaynu tugojaale isugu nimaado inaynu garoonka isugu nimaado inaynu laanta culdinka ku kulanno farxad weyn bay runtii inoo tahay oo markan dhagax dhig maaha halkee dhakhtarkii laga dhisaa maaha maxaa la qaban doonaa maaha dhismihii oo bilaabmay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alxamdu lilah ilahay baa mahad ku leh allahuma zidna walaa tanqusna ilaahu noo ziyaadiyo hal naga nuqsaamin baynu leenahay waxaynu leenahay ilaahayow dadka wanaagga galansii ilahayow dadka wanaagga galansii ilaahayow waxaadna tustaa oo dadka iyaga maal kale tustaa maalka inaan qofna lahayn ilaahay leeyahay si ay ugu maalkooda ugu qabtaan waxa khayrka adduunyada iyo aakhirada ku jiro saytaasaynu wadagelina intaa dabadeed walaalayaal waxaan anigu mahad gaara gaara runtii u celinayaa saaxiibkay saleebaan wasiirka wasaaradda caafimaadka oo run ahaantii tugwataale aanu bishii sebtembar wada nimid annagoo runtii badan oo wafti ah oo dhagixii koobaad isagu dhakhtarka tugwataale oo runtii u arrabnayd ama u oomanayd ama u dhibanayd inay dhakhtar hesho isagu go-aansaday in runtii dhakhtarkaasi wasaaradda caafimaadku inay fulisatay oo kaashanaysa wasaaradda maaliyadda waan runtii uga mahadnaqayaa umniyada iyo ididiilada iyo rabitaanka iyo geesinimada iyo go-aanka uu wasiirku qaatay isagoo ku metelaya siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo talooyinkiisa iyo tusaalooyinkiisa uu qaatay inay maanta dhawowday oo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayasuqhu min xaysu laa yaxtasib maanta dhakhtarkii togojaale iyo hosbitalkii togojaale ay dowladda u dhisi lahayd xukuumadda u dhisi lahayd ee bajetka ku jiray markuu sidaa u bilaabmay ee bilowgiisii uu bilaabmay ee dhagax dhigga iyo hawshii bilowgeedii february dhammaadkeedii inuu bilaabmo aanu go-aansanay intaa kale aynaan filayna iyadna maanta ay timid oo mataqaana hay-adda samafalku iyaduna ay mataqaan keentay oo wax ilaahay loogu mahadnaqo ilaahay baa mahad ku leh mahadnaqa runtii koowaad ilaahay baan u celiyey mahadnaqa labaadna hay-adda caalamiga sheekh maxamed alraashid reer dubay ilaahay ha ka abaaliyo maalka halkuu ka soo saarayna ilaahay meel ka wax ka khayr badan ilaahay ha uga bedelo qofka magaca loogu bixiyey marxuumka ah ee ay uga magac dareenna isagana waynu u ducaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala fii miisaani xasanaati uu ka dhigo ilaahay qabriga ugu nool dhanka kalena hay-adda tamkiin iyo ragga matelayana iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jasaakum allahu khayr baan leenahay waxaan leenahay dhakhtarku waa dhakhtar weyne dhismihiisa iyo iyo iyo matseeskiisuba ha adkaada hana wanaagsanaado haddaan intaa mahadnaqa kaga gudbo runtii hadalku intii la yidhi buu ku egyahay tugojaale dhowr jeer baanu nimid waxaanu ugu soo noqnoqonaynaa kalgacal iyo maxaba aanu u qabna wey runtii waxaanu jeclahay imaatinkii madaxweynuhu isagoo xisbi mucaarada uu imanayey ee mar iyo laba iyo tobanba intuu yimid halkaa kambeynkii la ogaa yimid dadka reer tugojaale sameeyeen ee quruxdii iyo hayab haybaddii iyo masxii ay dhisi jireen dadka reer tugojaale marka axmed oo guddoomiyey u yimaadaa way ku suntan tahay qalbigiisa iyo maskaxdiisa waana taa keentay in si gaara loogu abaalgudo runtii mar walbana madaxweynaha kulanaba uu ka sheekeeyaa runtii kambeynkii iyo soo dhoweyntii dadka reer tugojaale ay samayn jireen markii xisbi mucaarka ee runtii kulmi ah maanta uu xisbi alxaakima yahay maanta oo kulmiya codna si aanu lahayn maanta oo madaxweynuhu aanu waxay si yeelahayn oo xilli doorasho aan la joogin ayaa intaasoo jeer madaxweynaha amarkiisa tii wasiirada fulinayaan inay runtii kusoo noqonayaan oy mutaabacaynayaan hadday waddo tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday dhakhtar tahay iyo hadday iskuul tahay iyo hadday howl kala tahayba maxaa qabsoomay maxaase dhiman ilaahayba subxaana watacaala mahadle waa mahadnaq qofka runtii wanaagsanina wanaagga loo galo wuu ka mahadnaqaa idaa akramta alkariima malagta wain akramta la'iimata marada matalkii cabad haddaad qof sharaf leh sharaf u yeesho sharaftaa wuu xasuustaayo abaalkeeduu gudaa laakiin qofka aan sharafta lahayn haddii la sharfo isagu wuu tamaradaayo wuu mataqaanaa wuu kibraayo waxba dadka abaal kuma celiyo runtii maanta in madaxweynaha iyo xukuumadduba ay ku celisay wax weyn ku soo celisay magaalada togojaala runtii muuqata intaa halkaasaan ku dhaafay waxaan raacini mashaariicda badan ee kala duwan ee dhakhtarkii iyo wadadii iyo biyihii wax walba le ilaahay baynu subxana watacala ugu mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumaddu markay go-aan qaadatay inay yani ilaahay intay la kaashato ilaahay intay la kaashato xukuumaddu ilahay isku xidho waxa yala hayse intay ummadda u hagaajiso ay wax ku qabato ilaahayna wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi illaha yajcal lahu ma- yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay meelo badan buu ka furaya waddooyinka aad arkaysaan sian weligeed somaliland waddo ay dhisaysa wax lagu bixin ayaa mashruuca somaliland development fund markii koobaad afar milyan oo dollar loogu talagalay in la geliyo markii koobaad baa somaliland development fund mashruucaasi biyaha iyo waddooyinka iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo mataqaanaa biyaha hargeysa iyo le- loogu talagalay in wax laga qabto oo la geliyey waa markii la arkay go-aanka xukuumadda uu hogaamiyaha ka yahay mudane axmed maxamed axmed suulaayo siday hantida ummadda u ilaalisay siday xoolaha ummadda u ilaalisay siday horumarka ugu guntatay waad arkaysaan maanta waddadaa togo jaale waad arkaysaan waddada hargeysa gudaheeda maanta say u socoto waad aragteen waddada berberiya hargeysa isku xidhaysaa say tahay waad arkaysaan sida ay dawladdu uga dhab tahay inay cagafyo soo iibiso kuwii waddooyinka lagu dhisay inay cagafyo soo iibso kuwii beeraha lagu qodayay inay soo iibso soo iibso mashiinadii iyo laashashkii badda lagaga kalluumaysanayay inay soo iibso doonyihii lagu ilaalinayay xeebaheenna intaas oo mashruuc oo kala duwan waxaa soo dhan ilaahay baa bixiyey waxaanu ku yimid dadaalka xukuumadda uu madaxweynaha kenya axmed maxamed axmed salaahi maanta runtii waxaa farxad noo ah inaan tog wajaala joogno oonu u joogno mashruuc ka mida mashaariicda ugu qiimaha badan leh waxaan leeyahay dadka reer tog wajaale بارك الله لكم إلهي دين بركة إلهي سبحانه وتعالى هكذا مشروعا مد مد الدلع وحل إذن كباعيه كو إن أتقرب قشان ذلك هو شوالا لبا إن الحكومة دينا وحوناك أكو تاقيسان صدح إن أدو حيابها كلا أد من المقالة دو باهان تاي قعما إلا يستبصدو إلا إن ما البان مقالة دينا يالو تيبديه إنو كتري لما السبقون بن آدم كلا حكومة دي عدو البينات وحلقة بتان ودحوليهن صدقة دي سمفلبة كل بحسان هي اللي ديك دونية وحل اللي ديك دونية ورمهانتي أنا وصيقة وحصي مانتا وحن نصيب دغاء إن مركا مشروع إن لقبت الله دونه ماشي اللي قد تبلها لقوهم قوبيو وزارة ماليدو حفيظ بان دوني قبل إيران كرسنا حفيظ وزارة ماليدو ليد هو وين تينا قد قبستي إلهي باوغا كمان دي سين حفيظ عبد العزيز ليه يعني كمان دي سين قول أنا وأكون شقيستو كمان دي سين أنا وما تقانا ميل تجاري قال ميل وزارة مالية الدولة دوكا شقيستو أنت سوق في شغل كو جلسو أي لا دي سين كذلك بل قبل بربرة برعو ميل وال الله دونا حفيظ تولدين لا قد صبا قفتا كو دغيا او اورانيا هدان العقل يسين waxba laga dhismaayo waa mid nasiib darha guryaha dhulka noocaas la qabsanayo waa dhulkii dowladda hadda shalay maxaa ka dow gabilay meel ay dhisi lahayd wasaaradda deegaanku ayaa rabshadii ka dhacday waxaan u aragnaa fadeexad waxaan u aragnaa dembi waa crime shacbigan laga gelayo oo ay ka gelayaan dad qawlaysatay dhulka dawladdu leedahay inuu qof sheegta maaha inuu qof yidhahda ilaa lacag layga siiyo layga iibsado la dhisi maayo sax ma halkaas tagoo jaalan joogno bishii sagaalaad baan dhagaxa dhigay december ilaa january dhismaha dawladda bilownaanu doonayn wuxuu u bilaabmi waayey meel waloo dhagax la dhigaba qoftaa sheeganaya waa nasiib darro wey marka waxaad arkaysaa ummaddii ciddii u shaqaynaysay cid dhiiggeedaba ku nooloo meelanaysay dhiigga dadka jirta runtii waana halka halkay wax ka socon lahay dawladdu awood bay isticmaali dadka dhulka dawladda iyo hantida dawladda ku loofaraya ee xoolaha ku doonaya talaabay ka qaadi doontaa shacabkana waxaanu leenahay ciyaala iskuulka waxaanu leenahay dhallinyarta waxaanu leenahay yaan si qaldan laydiin adeegsan marka xafiis dawladeed la dhisayo marka dhakhtar la dhisayo ciddii dhisaysay ma in shacabka loo tumo lagu garab galaa mise waa dhagax lagala hor yimaado nasiib darre miyaanay noqonayn xafiis dawladeed oo shaksi lahayn oo la dhisayo dadka laga saari kari lahay imika dhakhtarka magaalada hargeysa waad ogeydeen markii la kordhiyey la doonaya hadda dhakhtarka weyne lagu kordhiyey dad baa ku dhintay waa nasiib darro waa nasiib darro dadkeeni haddaan hadduu qofku ku yidhaahdo waxaan dalkan ugu soo dhintay inaan dhakhtarkii anigu dego oon dhakhtar dawladeed laga dhisin marunbaa sax maaha kii u soo dhintay wuu dhintay allah u naxariisto ka maanta dhiigga dadkaa wax loo qaban lahaa dhulkeeda inuu iibsado doonayaana khaayin weye in dhinac looga soo wada jeesta wey waxaanu leenahay dawladdu waxay u jeedsatay waddadii horumarkay qaaday waddaday dadka iyo dalka wax ugu qabanaysay bay qaaday canaasiirta ka soo horjeeda ee waxqabadkaa ummadda diidan ee meeshii dhakhtarka laga dhisi lahaa ee meeshii laga dhisi lahaa biyaha laga dhisi lahaa ee meeshii laga dhisi lahaa iskuulka laga dhisi lahaa lacag malaayiina ku doonaysay fadhiga ku naaxaysa in laga qabto wey dowladuna in tallaabo adag ka qaada wey dhallinyarta ciyaal iskuulka dhallinyarta jaamacadaha ku jirta ee sida qaldan ee qabiilkaa loo adeegsanayaana yayna maqlin waa inay gartaan maxaa horumar ah madaxweynuhu maanta ma guri uleeyahay buu dhisanaya mise idinku guri idiin dhisaya ma dhakhtar buu idiin dhisaya iyo wado iyo hosbitaal iyo wadooyin iyo wanaag mise wuxuu isagu leeyahay hawshan suu haysanaya iyo wasiiraduba idinka idin dhisayaan ummadda u dhisayaan marka dhakhtarka meel laga dhisa la waayo marka wadadu mesha marta nidhaahda aniga leh laigeyso marka meeshii biyaha laga simay nin sheegto sidee ummadda wixii horumar ay gaari lahayd loogu qabanaya ay ku gaaraysaa walaalayaal aad iyo aad baad umahadsan fariintaasi runtii gobolkan gabaleysa taasa ugu socotaa guud ahaan dalkana way ku wada socotaa halgeysaan ogahay meel kasta iminka qolo kuweytiina oo aad iyo aad sanfal oo wanaag mataqaana dhisaya xarun dhan oo dhan oo aqoomeed dhisaysa hosbital dhisaysa oo lacagtay ku bixinaysa malaayiin doolar yahay waxay kaliftay dhulkii inay iibsadaan halta ka warraba qofka dhulka aad ka iibinaysaa waa qof xitaa aan reer somalilan ba inin dibadda ka iiblo adiga wax ku dhisay oo lacagtu wax kuugu dhisaya jira marka halkuu ka dhisi lahaa iga iibsa la yidhaahdo miyaanay miyaanay gunnimo ahayn miyaanay ahayn ka dhul kale laftiisa hadduu dhulkaasi dhul aad leedahay yahay una dhul dawladeed ahayn maadaama qof ehlu khayr dhulkii wax ka dhisayo oo adiga kaaga dhisayo inaad bilaash ku bixiso miyaan ahayn sida dhulkan ku bixiyeen allah ka abaaliyo walaalkay nuur maxamed dhulkaa bilaash buu ku bixiyey dhulkaas haddii la qiimeeyo maanta boqol iyo konton kun oo dollar kama yara boqol iyo konton kun oo dollar kama yara de waa lacagu bixiyo ummadiisa siiyey see tagoo jaalu siiyey xukuumadduna waan ugu mahadnaqeen waxaan waxaanu leenahay waxay u baahan tahay inaynu wanaagga isku kaashano watacaawanuu cala albiri wataqwa isku kaashada buu ilahay leeyahay wanaagga iyo cabsida ilaahay walaa tacaawanuu cala alism walcudwaan ha isku kaashanina dembiga iyo mujrinimada iyo munaafaqnimada iyo beenta iyo tolayaal ree hebelay waxaad ku baabaynaysa isku kaashanina wanaagga la isku kaashado dhakhtarkii biyihii waddadii iskuulkii wixii wanaagsanaa ummaddu wada lahayd in la isku kaashaday tahay marka walaalayaal dadka reer togo jaale iyo dadka jamhuuriyadda somalilan ku noolba meelihii wax laga dhisayay dhulkii dawladdana in la baneeyaa loo baahan yahay marka dhul dawladeed la waayana meelahay dadku leeyihiin dadku inay samafur ku bixiyaan sida walaalkeen orada dhulka boqol iyo kontonka kun ee dollar ka badan jooga uu ku bixiyey tiyo dhulkii hore ee danta guud iyo mataqaana inta laisku qabsaday hadal ka yimid aad iyo aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay adigana walaal nuur oo ilaahay ka abaaliyo ilaahay dadkeenana dad fahma samaha iyo wanaag ha noqdo had iyo jeer xaqa iyo baadilku luulan bay adduunka inta la nool yahay ku jiraan kaa wanaagga wadaya ku beenaale oo tu qaynimo wada ayuunba had iyo jeer adduunka sidaasoo markaas marka qaarkood dadku waxay u dheganagul yihiin ka beenta sheegaya qabiilka sheegaya qashinka sheegaya wanaagga way ka dhegalayan mar badan waa maxay sababtu sababtu waa xumaha badan laakiin inta damiir kale ee qalbigoodu nool yahay waxa wanaagsan way garanayaan dadka reer togo jaale iyo ummadda reer somaliland maanta iyo ummadda islaamkuba maanta mashruuca iyo masalaada la mid a way ku farxayaan waddadii baa inta iminka laba kilomitr ka asay inshaa la sheegay biyihii baa soo dhow garoonkii kubadda cagtee togo jaale ee xukuumaddu ballan qaaday inay si deg deg u dhisto oo iyadana aanu aanu aanu u haydan oo deg deg u bilaabayno marka garoonkii ninshaga ka samaysto dhulkii idiin dhisto bal ilaah baa idinku dhaari dawladdu maxay qaban miyaana ceeb iyo iyo karaamadaraayn waad ogtihiin inta dhul dan guud ah ee meel kastoo dalkeena ka mid a ay dad intay iibsadeen dhiigga ummadda ay ku naaxeen waxaanu leenahay madaxweynaha ilaahay ka abaaliyo annagu runtii waxaanu fulinaynaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu fulinaynaa wixii aanu ummaddan u ballan qaadnay si oonu ilaahay subxaana watacaala isku xidhayno aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waxmatullahi wabarakatu